أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid a dhegaystayaal howlgal lagu dilay askari ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ayaa duqayn xooggan ka geystay waqooyiga dalkaasi xilli uu sii xoogaystay dagaalada u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa jabhadda faano gaadiidleyda khudaarta ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan kooxda riddada soomaaliya guddiga gurmadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey dadaallada loogu gurmanayo dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dab xooggan oo geystay khasaare kala duwan oo ka kacaya suuqa degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa bogaadiyey heshiiskii wilaayadii hiiraan ay kala dhex dhigtay laba jufo oo isku haystay dhulbeereed ku yaalla wilaayadaas maamulkii islaamiga degmada xagar ee wilaayada jubbooyinka ayaa dowladdii inay haw soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sibtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay afarta bisha jamaadul awal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgal lagu dilay askari ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya bashiir muxidiin abu ayman howlgalkan qorshaysan waxay ciidamada mujaahidiintu xalay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha oo ah deegaan dhaca duleedka magaalada caasimadda gaar ahaan waddada xidhiidhisa magaalooyinka muqdisho iyo degmada afgooye ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalkaasi ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kaas oo lagu magacaabi jiray ibraahim moxamed murtad kala dilay ayaa hore uga soo badbaaday weerarkii xasminta ahaa ee mujaahidiintu ku qaadeen saldhigyadii riddada ee deegaanka coosweyne tobankii bishii safar sannadkan kun afar boqol afartan iyo shanta hijiri halkaasoo lagu dilay in ka badan laba boqol askari oo murtadiin ah halka qaarkoodna maxaabiis ahaan gacanta mujaahidiinta ay u soo galeen balse xale ayaa lasoo afjaray noloshiisa ibraahim moxamed oo sidoo kale caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka ah waxaana howlgalkaas ugu dhacay qaabkii ay mujaahidiintu u qorsheeyeen saacadihii lasoo dhaafay ay ahayd markii mujaahidiintu weerar qarax ay ku bartilmaamaysadeen askar ka tirsanaa kufaarta afrikaanta xilli ay ku socdaalayeen nawaaxiga deegaanka namber lixdan halkaasoo lagu dilay afar askari oo kufaarta ka tirsanaa ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi ku haya askarta kufaarta iyo murtadiinta oo isu soo beestay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid walaalka abu ayman diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ayaa duqayn xooggan ka geystay waqooyiga dalkaasi xilli uu sii xogeystay dagaalada u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa jabhadda faano xaaris cabdiqaadir ayaa tafaasiisha warkan haya ciidamada dowladda etoobiya ayaa mar kale duqeyn diyaaradeed oo xoogan ka fuliyey deegaanka gojam gobolka wallo ee dhulka amxaarada sida wararku ay tibaaxayaan duqeynta ayaa si gaara waxay kaga dhacday deegaan qiyaastii shan kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada welida ee xarunta maamulka waqooyiga wallo tirada dhimasho ee halkaas ka dhalatay ayaa lagu sheegay ilaa shan ruux oo rayid ah dadka dhintay waxaa ka mid ah saddex haweenah oo ka tirsanaa beeraleyda deegaankaasi waana sida lagu faahfaahiyey warbixin kasoo baxday warbaahinta e m s ee ka howlgasha gudaha waddankaasi dhanka kale ilaa konton ruux oo shacab ah ayaa lagu soo waramayaa in ay dhimasho dhaawac ku noqdeen duqeymo ay diyaaradaha etoobiya ka fuliyeen gudaha gobolkan weeraradan ayaana dhacay afartii maalmood ee lasoo dhaafay dowladda etoobiya ayaa muddooyinkan dambe sii dardargelisay duqeymaha xoogan ee ay ku garaacayso shacabkaana wax balugah ku lahayn colaadda ka holceysa waddankaasi waxaana kaamarooyinka warbaahinta had iyo jeer soo qabanayaan dadyow fara badan oo dhibano u ah arrinkan mahadsanid walaalka xaaris gaadiidleyda khudaarta ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan kooxda riddada soomaaliya sida uu warbixintan ku eegayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan cabashada reer muqdisho ay ka muujinayaan kooxda riddada soomaaliya waxay noqotay mid xargaha jaratay xalna loo waayey waxaa maalin weliba dhagaha bulshada muslimiinta ku soo dhacaya cabashada iyo qayladhaanta reer muqdisho lama dhaafin mid kawaan joogo mid qudaar iibinayo mid baqaar u furan yahay mid gaadiidley ah iyo mid raasada maalin jooggiisa dhammaantood waxay cadaadis iyo hanjabaadyo kala duwan kala kulmayaan mas-uuliyiinta madaxda iyo maleeshiyaadka ridada ee nolol maalmeedka ka dhigtay reer muqdisho markan waxaa cabashada kusoo biiray darawallada gaadiidleyda qudaarta keena magaalada caasimada ah ee muqdisho waxayna ka cabanayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan kooxda ridada soomaaliya gaar ahaan maleeshiyaadka murtadiinta qaar ka mida darawallada keena qudaarta oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in muddo ka badan afar iyo labaatan saac ay ku xayiran yihiin baraha kontaroolada kooxda ridada islamarkaana loo diiday in qudaarta ay magaalada geliyaan iyagoona intaasi ku dara in garoonka muqdisho laga soo dejiyo qudaar laga keenay dalka dibaddiisa toodana loo diiday in gudaha muqdisho la geliyo waxay sheegeen in qudaartii ay wateen ay baaba'day dhammaantood gawaaridana ay ku dul baaba'day wax rajo ahna aysan lahayn dhibaatada meeshaan ugu haysata waxaa waaye afar iyo labaatan sac ayaan meeshaan taagannahay waa imaanay waa soo rafaarnay silacaan ku imaanay cid wax nuu qabata ma jirta eeyaa meeshaan lagu sugaa la taagan yahay saakisaan u imaano waay ilaa hadda meeshaan waa ku silacnay khudaartii suudaan iyo meelahaas eelboorka khudaartii la keenaya laga soo bixinaa tayna meelay joogto qaab luu maareey ma laha saanay u baaba'day bataatiga saan waay babaayiga saan waay meeshaa lagu daadinooyaa ilaa hadda waa taaganahay eygana waa hurdaa lagu leeyahay ma lagu soo kicinin eeyaa meesha u fidhinaa cid wax nuu qabatana ma laha waa shan beriyaan u soo silacnay daadka baxayay fasaahadan roobka isku nambar leedan xalidhana kaneecana cunaysay rafaad beentulcakaruudaan ku imaanay walaahi gaarigan garaafada loo geystay garaaf oo aad iyo aad u weyn waaye gaarigan shan maalmood oo socdaa gaari cabdibilaa imaaday waddada anaga waa noo go'needay waxuu dhahay ilaa wa ilaa waddada hala furo gaarigoo ku dhuftay awoodoo noo sheegtay awooduna oo u baxsada meesha gaarigan waa kaa wejiga hore oo ka fiiqmi wejigii baaba' waaye maraayadaas waa jaban tahay maraayadda ugu yaraan aad boqol doolar joogto wejigaasna waa la garaaftiraa dilla ugu yaraan laba boqol saddex boqol doolar oo ku kacee meeshii waa ku rafaadsannahay anagoo shalay sagaal saaca imaanay horta saddex maalmooda wadda ku soo jirnay shalay sagaal saaca baa imaaday anagoo rafaadsan qudaartii ee baabaad haddana gaarigii nalaga sii boosay war karmayaal marka cabashadan kasoo yeertay gaadiidleyda qudaarta keena magaalada caasimada ee muqdisho ayaa qeyb ka ah dhibaatooyinka joogtada ah ee kooxda ridada soomaaliya gaar ahaan maleeshiyaadka murtadiinta ku hayaan bulshada ku nool muqdisho balse waxaa arrintaasi looga bixi karaa in reer muqdisho ay iska dulqaadaan reeryada cadowga isbahaysanaya ee kusoo duulay diintooda hantidooda iyo sharaftooda intaba mahadsanid abu xasaan guddiga gurmadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey dadaalada loogu gurmanayo dadka ay fatahaduhu saameeyeen ee ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah warbixinta warkan cismaan axmed duubow ayaa inoo haya isagoo la hadlayey warbaahinta islaamiga ah ayuu sheekh xasan yacquub cali ka warbixiyey halka uu marayo waxyaabaha u qabsoomay guddiga maareynta fatahaadaha iyo daadadka sheekh xasan yacquub cali ayaa ugu horreyn ka hadlay muddada uu magacaaban yahay guddiga iyo waxyaabaha u qabsoomay shaqada halka laga bilaabay in la dhiso guddiyo hoosyayada dhammaan ka shaqeeya gobollada dhibaatadu ay saamaysay in la aruuriyo macluumaadka ku saabsan fatahaadyada hadday tahay meelaha ay saameeyeen dad iyo duunya waxa ay saameeyeen in macluumo laga aruuriyo oo warbixintii la jamciyo la aruuriyo warbixintaa marka la helay kadib waxaa la bilaabay gurmad gobollada ugu waaweyn oo fatahaadyadu ay saameeyeen waxaa ka mid ah gobolka gedo gobolka baay jubbooyinka oo laba gobol ah hiiraan oo beledweyne iyo maaragtay deegaanada ku xiriirsana shabeellada hoose dhulka si xoogan fatahaadu ay ugu dhufteen gobollada waa baay waa gedo waa jubbooyinka hiiraan iyo waxaa ku xiga shabeellada hoose ayaa ku xiga sheekh xasan yacquub cali ayaa mar su-aal laga weydiiyey haddii ay jiraan gurmad ay gaarsiiyeen dadka tabaalaysan ayaa ku jawaabay meelaha ilal aana waxaa laga bixiyey baay iyo gedo iyo jubbooyinka ayaa la gaarsiiyey si horudhac ah gargaar raashiin iyo inta aan soo sheegnay meelaha wax la gaarsiiyey waxaa ka mid ah meelaha ay ay haystaan maamulada ridada dadkii ka soo barakacay bannaanka soo aaday waxaa wax gaarsiiyey lacag gaarsiiyey oo raashiin gaarsiiyey guddiga xarakada shabaab almujaahidiin sheekh xasan yacquub cali ayaa si adag kaga hadlay war ka soo yeeray hay-adaha gaalada iyo murtadiinta oo ahaa in meelaha ay maamulaan mujaahidiinta dadka ku nool ay dhibaataysan yihiin sidoo kalena aysan gurmad gaarsin karin iyadoo ay xusid mudan tahay in meelaha ay gaalada maamulaan dadka ku nool ay haysato macluulaadu daran maruu arrimahaasi ka hadlayey ayaa waxa uu yidhi dhulka ugu badan oo dhibaatooyinka ay ka dhacaan fataaduda ay ka socdaan waa dhulka ayagu ay haystaan weeye degmada luuq ayagaa haysta degmada baardheere degmada buurdhuubo degmada baydhabo degmada beledweyn ee fataadudu ay ka dhaceen weeye oo hal xaba inaan ka qaban weli waxaan rabnaa annaga inaan dadka soomaaliyada muslimka aan u sheegno dadka aad ka hadlaysaan barnaamijyadan iyo dhibaatooyinka markay dhacaan waa ka macaashaan halka ay mujaahidiintu jeebkooda ay isticmaalayaan oo ay bixinayaan fardiga yani ka tirsan dhammaan xarakada qof aanan lacag bixinin saacadda haddaanan la hadlayo oo gurmadka gargasi aanan gaarin ma jiro halka iyagu ay ka macaashaan oo barabowsaradii ka diyaarsadaan oo gaala u qaylistaan oo kadibna wixii laga helaan ay kala qiibsadaan dadka lama inoola iyagu dadka waxaa la nool xarag shabaal mujahidiin baa la nool dhibaatadooda innagaa dhex taagan guddiga maareynta fatahaadaha iyo daadadka oo magacaaban wax ka yar toban maalin ayaa qabtay shaqooyin fara badan oo isugu jira daadgureynta dadka ku nool meelaha webiyada iyo togoga u dhow qaybinta raashiin agab iyo lacago waxaana hadda si habsamali u socoto raashin qaybinta la siinayo dadka tabaalaysan ee waxyeeladu ka soo gaartay daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay gobollo badan oo ka tirsan dalka soomaaliya mahadsanid walaalka dhuubow faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa dab xoogan oo geystay khasaare kala duwan oo ka kacay suuqa degmada xamar weyne ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa sii amaqaadaya dabkan oo uu ka dhashay khasaare maaliyadeed oo aad u xoogan ayaa xalay fiidkii ka kacay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho kaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay goobo ganacsi oo aad u fara badan dabkan ayaa la sheegay in markiisii hore uu ka dhashay koronto ka kacday goob ganacsi oo ku taalla meel aan sidaasi oga fogeyn masjidka jaamica marwaas degmada xamarweyne kadibna waxa uu ku fiday qaybo badan oo ka mid a suuqii hore ee dahablaha iyo kawaanka hilibka oo isku dhinac yaalla dabkan ayaa dhulka la simay goobo ganacsi oo isku raran ahaa oo ku tirsanaa hareeraha xarunta degmada oo uu ku jira kawaanka iyo suuqii hore ee dahablaha kasoo horjeedka dhismihii xoogga korontada qaar ka mida dadkii ganacsatada ee hantidooda gubatay oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey khasaaraha hantidooda soo gaartay xolstyle dabcan dadku inta badan way wada garanayaan waxaa iibin jirnay dharka dumarka noocyadiisoo kala duwan isagoo materiaaloo la jaraayo iyo asagoo diyaarsan intaba albaabka guriga waa ujeedaa makiinada cabitaanka waayo tan wax laga bixiye malaa macnaa albaabka sida uu xirnay waay xaqiiqad afartan kuwa ku dhow ilaa soddon shan kun meelaas waqtiga weliba aan xisaabi lahaynaa soo dhawaay marka wax walboo dhacay ilahi waa uga mahadinayna bismillahi raxmaan raxiim dabku wuxuu ka bilaabay dukaan geeskaas ku yaallo oo laga maqlaa maanta oo soo xiran aa dabka kacay markii dabka awaanaan dab damas ku jirnay dukaamadii hoose ku yaal ayuu dabkii qabsaday isla markii safkii soo raacay saas soo raacay dukaamadii carwooyinka saas buu jinkadaas bac u soo gaaray korontadii shirkadii korontada ayagana dabki waa dami waayeen isla markii dabkooda saas baalooyinka soo raacay filooyinka meeshii in alaab badan hanti badan looga gubatay oo fara badan alxamdulilah ilahay mahadda u sugnaatay in maanta cawada dib meeshaa ka dhacay hanti badan fara badan looga gubatay suuqleyda aniga suuqleyda ka mida dadka waratada oo gaariyaasha soo baxsada banaan ku wareegsado alaabta gudahan ku xaraysanayay alxamdulilah hadda aniga waxaa ii gubatay shan gaari ii gubatay dadka badanna dad badan oo alaab badan ugu gubatayna meesha waa ku jirtaa waxaa khasaaro soo gaaday aniga dadka xamarweyn oo ganacsadaga digaaga digaaga shaqa ganacsada digaagayga meesha markaas dabkii soo geeyay digaagayga kulli maanta waa kala arran meel hadda kuma sheego laba xaba kaliya gacan ku haya intii kale waa kala arran meel aan wax ku sheeg male boqol xaba door ayaa lahayd laba xaba ay walata intii kale waa ay kala bataan doorayaan gada aniga in ganacstaan dooraan ka ganacsana aniga laba xaba waxbaan kaca intii kale waa layga waa meel iga ma og waa waa layga ku dhintaan waxii ka waa la kala qaat waxaan meel ma iga sheeg waxaan marka waxaan leeyahay aniga maarta dadka oo muslimiinta waxaan leeyahay inna maarta saasaan leeyahay dooraa leeyahay qalka khasaaro dhiwaa i soo gaar aniga lama sheegin ilaa iyo hadda khasaare nafeed oo dabkaas kacay ka dhashay marka laga reebo dhaawacyo fudud oo soo gaaray qaar ka mida dadkii gurmadka ahaa ee ka qayb qaadanayay hakinta dabka mar dambe ayaa lagu guulaystay in la damiyo dabka kadib iskaashi ay sameeyeen qaybaha bulshada iyo ganacsatada dabka ka kacay degmada xamarweyne ayaa ku soo aaday xilli habeen ahayd oo inta badan goobaha ganacsiga ee suuqa laga wada maqnaa maamulka kooxda riddada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa ku fashilmay ugurmashada ganacsatada hantidooda ku basbeeshay dabkaas xoogan ee ka kacay xamarweyne kuwaasoo maamulkan uu lacaga baada uga qaato inuu wax ugu qabanayo horey ayaa sidoo kale maamulkan wuxuu ku fashilmay dhismaha waddooyinka muqdisho oo uu ku faanayay inuu wax weyn ka qabtay balse markii ay bilowdeen roobkan deerta biyihii ka dhashay ay horey u qaadeen dhammaan waddooyinkii uu dhisay soddon sano ka hor suuqan degmada xamarweyne waxa uu ahaa suuqii ugu weynaa ee soomaaliya kaasoo ganacsi looga imaan jiray waddamo dhowr oo isugu jira carab iyo cajam waad mahadsantahay walaalka rabani odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaal jecel ayaa bogaadiyey heshiiska ay wilaayadii hiiraan kala dhex dhigtay laba jufo oo isku haystay dhulbeereed ku yaala wilaayadaasi walaalka casaam carafaad ayaa warbixinta warkan haya iyadoo degmada boqoqoble ee wilaayada hiiraan kusoo gabagaboobay kulan lagu heshiisiinayay jifooyinka saddex habar gaaljecel iyo suugow rooble oo ka wada tirsan beelweynta gaaljecel muddo dheerna isku haysta dhulbeereed ku yaala galbeedka wilaayada hiiraan ayaa waxaa arrinkaasi si weyn u soo dhoweeyey waxgaradka iyo nabadoonada beesha gaaljecel odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin heshiiska wilaayada ay heshiisiisay labada jifo oo muddo badan muranbeeleed u dhexeeyey waxayna waxgaradka beesha intaasi raaciyeen inay makhraatiyaal ay ka yihiin heshiiska labada jifo ee kulankan khayrka badan oon iskugu nimid ee ilaaha ku mahadsan ka suko walaayadii soo qabaqaabaysay oo arrintan isku soo toga ridi oo arrintii dhowr sana ma aragtay wareersaneed magii tolka ma aragtay ay isu imaadeen oo xoogaa laxjeclo ay kala gashay oo intaas ay soo jiintatay marka u dambaysayna ma aragtay ay walaayada dhiibteen oon annaga cawada markaati ka nahay oon isla jirno annagana intaasaan ku ayadnay waa u ducaynaynaa waa ku faraxnay allaha barakeeya ayaga nin kastaba wixii ma aragtay oo xaggiisa jalan allah u barakeeya dadka iyo duunyada iyo xoolaha walaayadana maaragtay ajri xasanaad allah ka siiya meeshaan caawa maxaa markhaati ka nahay saddex habar gaal jecel iyo beesha sugow rooblo oo midii horeba isku beelooyinka gaal jecel ka mid ahaay iskuuguna ficnay horaan oo lax jeclaad ay kala dhex gashay horaanna isku ficno qar dirs wanaag ahaan jiray shayddaana wax u sheegay wixii dhinahayoo beerahay isku haysteen beryahan walaayada islaamiga hiiraan aa gashay hawshii iidaheed jifo walbaba dadkii ay soo dirteen oo qabiilka ka dambeeyey ay soo wakiisheen waxay noo soo qaad waa qabaa ay dheheen labada dhinacba maxay u qaadeen caawo markhaati ka nahay walaayada hiiraan in soo gabagabaysa juhdi badan lagu bixi intaasaan markhaati ka nahay heshiiskii ay ka gaartay walaayada islaamiga ilaahay subxaana wa tacaala ajirkooda ha badiyee ayaan annagan ugu faraxsannahay soo dhowaynaynaa bayaankiiaan soo dhowaynaynaa heshiiskii labada beelood ay ku farxeen aan soo dhowaynaynaa kii walaayada islaamiga ay gaartay aan soo dhowaynaynaa beelweyntii reer gaal jecel walaayaadka islaamiga kala joogo wixii dal joogo wixii dibad joogo waxaanu sheegaynaa cadkii yaraaye walaalaha labada beelood saddex habar gaal jecel iyo beesha jufudar sugow rooble laxjecladii ka dhexaysay si qurux badan ee walaalnimo leh isu turid leh isu naxariisad leh ayay ku dhammaatay wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hamiyad gaara siisa xalinta khilaafaadka soo kala dhex gala beelaha walaalaha ee wadadega dhulka wilaayada mahadsanid carafaad ugu dambayntii maamulka islaamiga degmada xagar ee wilaayada jubbooyinka ayaa dowladda inay how soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya cismaan axmed ubow dowlada noo socotay maalmo waxaa ka faa'iidaystay in ka badan boqol ka mid ah bulshada ku nool degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maamulka islaamiga ah ee degmada xagar oo soo qabanqaabiyey dowlada hayaa muddadii ay socotay waxaa lagu qaatay cashiro badan oo faa'iido u lahaa dadkii loo qabtay oo ay ka mid ahaayeen ganacsatada qeybaheeda kala duwan iyo odayaasha dhaqanka qaar ka mid a dadkii fursadda u helay inay ka qayb galaan dowlada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaan ku noolahay degmada xagar walaayada islaamiga ilaahay ba ku mahadsan xaqu ljaar xaquuqu waalidiin xusnu lkhuluq axwaal alqiyaam alsalaat altawxiid alwalaa walbalaa alwara muxaadaraat intaasaan ku qaadanay aad iyo aad baa ugu faraxsannahay aad iyo aad baa ugu qanacsannahay casharadaan ku qaadanay haddaan wax ka akriyo wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana walyataama walmasaakiin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله الذي لا يامن جاره بوائقه خير اصحابي عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجيرانه انا ايان قاضني وقال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعن أبي بكر نساء بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث قلنا بلى يا رسول الله فزلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وحقوق الوالدين إلهي قيائي عدك لسي لوالدينك عقلهم allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay qaal allahu tacaala kuwii qaado nabi maxamed alcafu cadiska qaado wa amur amar ama far bilcurfi wanaagana dadka far ee wa acrid ka jeesa can iljaahiliina kuwa jaahiliintana ka jeesa waqaala tacaala alla qowlkiisa kale wuxuu ku leeyahay wainaka adiga nabi maxamed lacalaa khuluqin dabeecad ayaad ku dulsugantahay cadiimin weyn sida ka muuqatay dadkan la siiyey dowladda ee uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ah ee degmada xagar ayaa bartay wax ka mid ah diinta islaamka waxaana ay tani qayb ka tahay dadaalada ay mujaahidiintu ku barayaan bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah shareecada allah waad mahadsantahay walaalka dhuubow walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dahornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu